الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفون كيو دبست حتى لدها الحسيني أما الحسيني إسلامي ستيريو أند بوك شو هرقيسة halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii saddexaad ee siirada cumar bin khadaab oo ka kooban saddex iyo toban cajaladood waxaana inoo soo jeedinaya walaalkiin sheekh aadam xaaji maxamuud asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaynu kusoo jirnay inagoo si kooban uga hadlayna taariikhdii cumar bin khadaab radia allahu canhu meelo badan baynu tilmaanay waxaa xusid mudan oo lagama maarmaan ay tahay dadkii muslimiinta ahaa iyo sidii uula dhaqmi jiray waynu ka soo warranay ilaa xaday gaadhay dadyowgii kale aan muslimiinta ahayn laakiin islaamka ku dhex noola waxaa ka mid ahaa masalan tusaalayaasha layaabka badan leh maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa dhacday in magaalada misra ama gobolka misra la odhan jiray ayaa waxaa lagu tartami jiray fardaha berigii hore tartankaa fardaha ee jiray ayaa waxaa isku soo hagaagay inan uu dhalay saxaabigii gobolka ka mas-uulka ahaa oo camar binu cas lo odhan jiray iyo saxaab iyo nin nasraaniya oo ka mid ahaa dadkii muslimiinta hoos imanayey ee allahuma salli calaa maxamed qibdiyiinta lo odhan jiray oo daawud la odhan jiray tartankaa isaga ah oo allahuma salli calaa maxamedin tartan fardood ahaa ayaa markii la iskugu yimid goob aada u ballaadhan oo ka dhexaysay labadaa qof ayaa waxaa la labadii faras markii ay dhaqaaqeenee dhexda ay marayaan inankii uu dhalay camar binu caas oo ahaa ninkii dee gobolka oo dhan haystay ayaa wuxuu arkay faraskiisu inaanu ka dheerayneyn faraskii kale ee allahuma salli calaa maxamedin uu watay inankii kale nasraaniga ah bani aadamkana sidiisaba waxaa iskaga abuuran sida ku dhex jirta in wax walba isaga uu helo marka ninkii baa waxa uu ku yidhi jawaadi asbaqu mink faraskaygaa kaa dheeraynaya markii nasraaniga ahaa oo isagoo arkaya inaanu faraskiisu ka dheerayneyn ayaa ku yidhi bal jawaadi asbaqu minkum ee faraskayga kaa dheeraynaya mar labaad bay isku celiyeen mar saddexaad bay isku celiyeen saddex goor markii hadallada ay isweydaarteen ayaa inankii maxam yani camar binu caas uu dhalay oo maxamed binu camar binu caas la odhan jiray ayaa dhirbaaxay yarkii nasraaniga ah jawaadi asbaqu mink khudha wa ana ibnu lakramin faraskayga kaa dheeraynaya intuu dhirbaaxay buu ku yidhi weliba waxaad ogaataa in annaga ayna dhaleen dadkii sharafta lahaa dhacdada caynkana oo aynu ku cadaynayno cadaaladii cumar binu khadaab radia allahu canhu uu ku samayn jiray dadkii israaciyadda haba noqdaan dad aan muslimiin ahayne waxaa idhi camar binu caas ayaa arrintii maqlay habeenkii inankiisa sidii uu u garaacayey waxa uu ka gaadhsiiyey kama fii bacdi riwaayaat sida ku taalla kutubta qaarkood yaa lukac binu lukac yani waxaad tahay inan aan ku dhalan dariiqad sharciya maad samayseen sidaasi haddii aada dariiqo sharciya ku dhalatay ilaa xad gabadhiisu ay ku tiri yani maxaa kugu kalifaya inankan yar ee inanka dhirbaaxay inaad allahuma salli calaa maxamedin aada ka jarto intii uu sameeyey in ka badan waxaa xusid mudan safar uu hogaaminayay saxaabiga loo yaqaano abaa raafic oo runtii qibdi ahaa aslan laakiin ahaa saxaabi ka mid ahaa asxaabtii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ayaa madiine u baxay waxaana warkii gaadhsiiyey cumar binu khadaab radia allahu canhu warkii ayaa soo noqday dabeeta cumar binu khadaab wafdi buu soo diray uu farayo camar binu caas iyo inankiisu inay dib u soo noqdaan oo ay madiine yimaadaan maxaa madiine loo keenayaa camar binu caas iyo allahuma salli calaa maxamedin inankiisa si loo xukumo oo looga jaro arrinta ay sameeyeen waxaa la yidhaahdaa waxaa la iskugu yimid masaajidkii madiina muslimiintii oo dhanina way yimaadeen markaasaa cumar binu khataab muslimiintii uu la hadlay intaa waxa uu dhaafiyey waxaynu doonaynaa maanta inaynu xukunno inankaa camar binu caas uu dhalay ee dhirbaxyo yarkaa nasraaniga ah oo aynu u kala xukunno wixii xaq ay kala leeyihiin yarkii nasraanigaa buu ku yidhi cumar binu khataab intii uu kugu dhuftay in lee ku dhufo walaa tazid hana siyaadin sharcigu wuxuu ku leeyahay wahal jazaau sayi'atun ilaa sayi'atun miluhaa faman cafaa wa aslaxa faajruu cala allah qofka waxaa loo ogol yahay inta uu qofku yeelo inuu ka goosto wuu ka yarayn karaa leanna waa xaqiisii laakiin kama badin karo intii la yeelay ileg waa inuu qofka yeelo idan wuxuu idhi waa inaad dirbaaxadaha kordhinin laakiin waad ka yarayn kartaa dirbaaxadii markii uu dhammaystay ayaa wuxuu ku yidhi wal-ana calaa salcati camar binu yani camar binu caas iminkana waa inaad bidaarta camar binu caas sidaasi leeg waa inaad dirbaaxdo marka camar binu caas baa ku yidhi yaa amiira almu'miniin inankaygii waa la dhirbaaxay maa dembi ana aniga dembigaygu muxuu yahay adigana waxaa lagugu haystaa khudha wa ana ibnu alakramiin sharaftii inankaagu uu sheegtay ee uu yidhi annaga waxaana dhalay dadkii sharafta lahaa mataa istacbadtum annaasa waqad waladatum ummahaatuhum axraara waar goormaa dadka adoonsateen isagoo qof walba hooyadii ay dhashay isagoo xora waa kelmad runtii meel kaga dhegtay dadka aan muslimiinta ahayn in badanna ay xusuustaan marka ay ka sheekeynayaan cadaaladdii cumar binu khataab radia allahu canhu oo ina yaroo nasraaniya bal misra yacni masar iyo madiine inteebay isu jiraan saxaabiga se la xukumayay uu ahaa quwaadda muslimiinta ee uu ka mid ahaa yaziid bin abi sufyaan uu ka mid ahaa shurxabiil binu xasna uu ka mid ahaa madcuur binu cabdi lcajali uu ka mid ahaa raafic binu camayrat aday uu ka mid ahaa qacqac binu camri tamiimi uu ka mid ahaa khaalid bin waliid radia allahu canhu ayaa waxaa la yidhaahdaa marka lasoo tiriyo tobanka ugu horeeya ee weliba shan ay saxaabadii waaweynaayen ka mid ahaayeen ayuu ka mid ahaa camar binu caas oo saxaabigii shaam oo dhan ilaahay gacantiisa uu ku qabtay ee masarna loogu daray shaam waxa weeye maanta dee imise dowladood baa waa halka suuriya ay degan tahay waa halka maanta falastiin lagu magacaabo waa inta israa'iil ay dhex degan tahay waa libanon ama lubnaan waa allahuma salli calaa maxamed qeyb misra ka mida waa masar oo dhan waa ilaa xuduudda libiya barh ka gal intaas baa ardu shaam laysku odhan jiray berigii hore dhulkaas oo dhan waa saxaabigii xoreeyey ee ilaahay subxaanahu watacaala sababta uga dhig ayaa waxa ay gaadhay markii la xukumayey inankiisu inan yaroo nasraaniya inuu dhirbaaxo ayaa cumar binu khataab go-aan uu ku bixinayay isagana sidaasi leeg in la dhirbaaxo iyadoo la leeyahay inankaagiibaa ma garatay cadaaladii ka leexday waxaa xusid mudan cumar binu khataab cadaaladdaasi ma dadka mu'miniintunbuu u kala qaadayay mise isaguna wuu isku xukumay isaguna waa isku xukumay waxaa xusid mudan cumar oo sayladda jooga oo sayladii yimid oo faras yar ka iibsaday nin muslima oo ku yidhi markii uu faraskii ka iibsaday ee ay heshiiyeen ayaa ninkii muslimkaa uu tegey markiiu ninkii muslimkaa iska dhaqaaqay ayaa wuxuu arkay cumar binu khataab faraskii oo dhutinaya dabeeta ninkii muslimkaabuu u yeadhay wuxu uhi walaal faraskii adigii aynu kala iibsanay dee wuu dhutinaya wuxu uhi walaal suiskamaad eegin faraskaasi isagoon dhutinayn baan keenay oo saafi oo aan wax alaale waxu lugta ka qaba aanay jirin dee hadduu kuu dhutiyey adiga ayaa ma garatay iskale arrintii baa runtii uu qaadan kari waaya cumar binu khataab dee wuxu uhi walaal maan kaxayn masaafad dheere dee waa kana waad arkaysaa aadna maad fogaane waxaan iimaan kugu siinayaa bu yihi in faraskaygu uu saafi ahaa markaan halkaa keeno aanu dhutinin cumar binu khataab baa yidhi yaynu isula tagna ninka qaadiga ee shureex la yidhaahdo ee taabicigaynu isula tegayna ikhwaani fi llaahi wax xusid mudan cali bn abi aalib waa noolaa oo cusmaan ibnu cafaan waa noolaa oo zubayr ibnu alcawaam waa noolaa oo sacad binu waqas waa noolaa oo saciid binu sayd waa noolaa casharat lmubashiriinka ahlu shuhuroodii wuu noolaa tobankii yani janada loogu bushaareeyey ahlu shuurihii muslimiintana ahaa ee taliskii muslimiinta ugu sarreeyey ahaa way noolaan laakiin ninkaa muslimkii wuxuu leeyahy shureyx waa nin taabici oo xataa aan saxaabi ahayn ayuu leeyahy cumarow ninkaasi hayna kala saaro cumar isagoo runtii ku qancaya muslimiinta taladoodii oo dhan nahaya sidii ninkii muslimkaa buu yahay waxay isula tegeen ninkii shureyx shureyx baa ku uhi yaa amiira almu'miniin waanu garanay buu yihi faraskii inuu dhutinayo laakiin ninkan muslimkaa wuxuu leeyahy iimaan waxaan ku bixinaya in faraskaasi isagoo saafiya aan meesha keenay adigu marag ma haysaa farasku inuu dhutinayey oo allahuma salli calaa maxamed ceebtaa uu kaaga iibiyey cumar binu khataab wuxuu ihi mahayo haddaba sidaadaa ku kaxaysa buui ninkan mu'minkaa waxaa lagu leeyahay dhaarun buu yihi cumar binu khataab baa yidhi istaag markaasuu istaag cumar saxaabi aada u haybad badan buu ahaa muslimiintana dee intaa noolayd isagaa ugu fadli badnaa xaq buu u leeyahay inuu ku yidhaahdo istaag oo saxaab taabicigaasina uu aqbalo dad badan waxay tasawurayeen inuu yidhaahdo cumar xukunka anaa kaaga aqoon badan oo ficlan waana ka cilmi badnaa leannu nebiga calayhi salaatu wasalaam buu in badan la saaxiibay laakiin wuxuu ku yidhi oradoo kuufa tag adaa ka mas-uula gobol dhan oo muslimiintu ay leeyihiin buu u diray waxaanu u baahannahay buu leeyahy nin cumar binu khataab intuu halkaa soo joojiyo yidhaahdo cumarow waad khaldan tahay oo xaqa ku xukumaa loo baahan yahay sidaas ayaan kuufo kuugu diray abaalgud wuxuu uga dhigay kol haddaad ixukuntay kuufo ayaad ka tahay allahuma salli calaa maxamed qaadiga koowaad ee jira waxaa xusid mudan cumar binu khataab radia allahu canhu oo runtii naftiisa ku cadaalad falay muslimiintana allahuma salli calaa maxamed u cadaalad falay ayaa maalin maalmaha ka mid a axad asaxaaba uu soo galay fa qaala yaa cumar ittaqi allah wuxuu ihi cumarow ilaahay ka yaab aada buu u waaniyey markaase axad asaxaaba uu istaagay faqaala lahu ataquulu licumarin ittaqi allaha yaa cumar ma waxa aada ku leedahay buu yihi cumar binu khataab ilaahay ka yaab laa khayra fiikum in lam taquluu ittaqi allaha yaa cumar ficlan cumar binu khataab baa markaa dadkii muslimiintaee noolaa ugu alla kacabsi badnaa markaa saxaabi ag fadhiyey baa ku yihi warma cumar baad leedahay ilaahay ka yaab cumar binu khataab baa intaanu jawaabin buu la hadlay laa khayra fiikum in lam taquluu ittaqi allaha yaa cumar walaa khayra fiiha walaa khayra fiina in lam naqbalha waxalaaliya wax khayroo aaleydin ma ay jirto in lam taquluu ittaqi allaha yaa cumar inta aydan odhanayn cumarow ilaahay ka yaab walaa khayra fiina in lam naqbalha annaguna wax khayroo aanu leenahay ma ay jirto in lam naqbalha haddaanaan aqbalin ayaa u leeyay cumar binu khataab radia allahu canhu waxaa xusid mudan cumar binu khataab radia allahu canhu wuxuu awooday in dadka muslimiinta ah uu ka dhigo laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ilaa bitaqwa dadku waa ay siman yihiin kaasnaani lmishd laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ila bitaqwa walaa liaswada calaa abyada ila bitaqwa walaa abyada calaa aswada yani dadka waa ay siman yihiin sida ilkaha garfeedha oo kale qof qof ka fadli badani ma uu jira alla kacabsiguun bay ku kala fadli badan yihin buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi caddaynteedu waxay noqotay arrin sugan waxaana aynu ku xusaynaa iyadoo cumar binu khataab loo soo diray madad tiro badan oo la leeya ya amiir almu'miniin dagaaladii shaam iyo ciraaq ka socday waa adag yihiin waxaananu u baahannahay ciidanna loo soo diro ayaa waxaa soo islaamay nin laydhaa jabale ibnu layham oo ciidan lixdan kun oo nin wata waa nin boqoradii reer beni qasaan ka mid ahaan jiray madiinuu yimid lixdan kun oo ninna waa wataayo ka mid ahaa dadkiisii la shaqaynayay cumar binu khataab baa xajkii ay iskugu yimaadeen ninka jabale la odhan jiray ayaa cumar markii ay wada hadleen ayaa xajkii uu doonay inuu dawaafo waa nin weli boqortooyada ku jirto nin muslim oo mariya cascas oo dadkii ka yimid acraabiga oo miyi ka yimid ayaa dharkii u xidhnaa isku taagay marka jabalaha sidaa u eegay waa arkay ninkan inuu yahay nin miskiin oo mariya cascas ninkii muslimkaa buu dhirbaaxay uu garoonay ninkii muslimkaa cumar binu khadaab baa loo sheegay markaasuu yidhi waar u yeedha ninkaa jabalan la yidhahdo asaa loo yeedhay ikhwaani waxaad aada u eegtaa aynu bal qalbigaaga aada ku soo ururisaan lixdan kun oo nin nin wata oo gacantii muslimiinta soo galay oo boqora oo laakiin nin muslim oo acraabiya oo maraya cascas oo wasni iyo miisaan aan ku lahayn bulshada waktigaa jirtay ilaahay agtiisa laakiin miisaan ku leh ruba ashcasa akbara low aqsama cala allahi laabara alla fara badanaa mid tima taagtaagan oo aanay timihiisu aada u feedhnayn oo boodhaysan low aqsama cala allahi laabara hadduu ilaahay ku dhaarta buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wanaaggiisa qofkaasi iyo iimaanka ku jira ilaahay uu u fulin lahaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lidaalik baa la yidhahdaa ninka loo yaqaano ways alqarani oo nin taabicii ahaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka sii warramay ayaa cumar binu khadaab marka la yidhaha safar baa yeman ka yimidba uu istaagi jiray oo allahuma salli calaa maxamed oo odhan jiray afiikum uways alqarani war ma idinku jiraa ninka ways alqarani la yidhaahdo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nooga sii sheekeeyey uu yihi ninkaas waa nin aada u khayr badane isagoo taabicii uusii sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaan uga socdaa ninka acraabiga ah oo ilaahay unuga khayrkiisa laakiin jabala ibnulayham uu arkayay nin marya cascas waktigaasi ayaa cumar binu khadaab uu yihi ha loo yeedho acraabigiina waa loo yeedhay ninkiina waa loo yeedhay wuxu uhi wal ninkan miyaad dhirbaaxday haayo anaa dhirbaaxay buui oo ninkan maxaad ku dhirbaaxay dee miyaanan darkin bu yihi amiiralmumin ninkan maryaha cascasle caynkane anigoo jabala ah oo dharkayga aad arkaysu dharkaygii isku taagay buuri arrintii baa runtii cumar binu khataab aada ugu adkaatay wuxuu xusuustay xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ka warramaya xaqa islaamku leeyahy yani ma garatay umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llah wayuqiimuu bisalaa wayu'tuu bisakaa ويsوم بالرمضان ويحج بالبيت إن اصطداعوا إليه سبيلا فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني waxaa la faray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay shantaa rukni qiraan shantaasi markay qiraan dhiigoodii way iga ilaaliyeen ilaa bixaqi اlislaam xaqa islaamka ku leeyahay mooye marka xaqa islaamka ku leeyahay waxaa ka mid a xaqa qofka muslimkii leeyahay oo ninku isagoo muslima hadduu qof muslima ku xadgudbo la odhan maayo dee hebel waa wanaagsanaa laakiin waa looga jaraya idan cumar binu khataab wuxuu yihi ninkan wuxuu xaq u leeyahay intii aad ku dhufatay in lag inuu kugu dhufto markaa jabala ayaa diiday wuxu ya amiir almumin ninkaas yaanu idhirbaax hadduu doonayo geelu waa siinaya kama fii bacdi riwaayaat qaar waxay leeyiin labaatan geeluu yidhi qaar waxay leeyiin afartan buu yidhi qaar waxay leeyiin lixdan buu yidhi waxay gaadhay in cumar binu khadaab uu weydiiyo ninkii caraabiga o wal ma ka raallita inaad adduunkaa qaadato wuxu uhi la ninkaa inaan dhirbaaxun baan doonaya intii igu dhuftay in le jabala ibnu layham wuxuu doonaya adduun badan inuu bixiyo in la dhirbaaxay dabeetna cumar binu khadaab waxa uu ku yidhi walaal annaga intaasun baa lana faray oo kama aanu gudbi karno waana xaqa oo ninkaasi leeyay ninkii caraabiga o markuu arkay arrinku inuu adag yahay buui ya amiira almu'miniin ilaahay darti baan u dhaafay xoolihiisana dooni maayo kol haddii aan maanta awoodaya intii ugu dhuftay in laginaan ku dhufto ilaahay darti baan u dhaafay cumar binu khataab runtii arrintii aada buu ugu farxay ninkii muslimkaana wuxuu yidhi haddaad ka raalli tahay arrinkaasi waa wanaagsan yahay waxaa xusid mudan iyadoo ciidan badan loo baahan yahay iyadoo ninkaasi uu ahaa ninkaa lixdanka kun ee nin watay cadaaladdii islaamku way keeni weyday marnaba in allahuma salli calaa maxamed ay dhacdo in ninka muslimka ah ee uu dhirbaaxay jabali ibnulayham in laga joojiyo waxaa xusid mudan iyadoo jimco ay tahay oo salaadii jimco la iskugu yimid oo muslimiintii oo dhani ay joogaan in allahuma salli calaa maxamedin uu la hadlayey cumar binu khadaab radia allahu canhu dadka muslimiinta oo dhan markii uu la hadlayay dadka muslimiinta ah ee allahuma salli calaa maxamed uu aada ugu jeediyey wax fara badan ayaa waxaa ku jira ereyadiisii ismacu wain waatiicu wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyun kaana calaa ra'sihi sabiib yeela oo maqla haydinba ma garatay allahuma salli calaa maxamed amre eh adoon xabashiya wain ta'amara calaykum cabdun xabashiyun kaana calaa ra'sihi sabiib ereygaa yacni maqla oo yeela marka salmaan alfarisi oo runtii ahaa nin saxaabiya oo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa ee ugu waaweyneyd ayaa istaagay wuxuu yihi laa nasmacu walaa nudiicu yaa amiir almu'miniin wax allaaliya waxaanu maqlayno iyo wax allaaliya waxaanu yeelaynaa marnaba ma jirto waxaana runtii la yidhaahdaa sida jirtay maalinta maalintii ka horreysay ayaa dhar baa yeman ka yimid dharkaasi oo loo qaybiyey dadka muslimiinta ah oo qof waloo muslimaba waxaa la yidhaha go- baa gaadhay marka cumar binu khataab laba go- buu sita marka salmaan alfarisi oo runtii saxaabadii waaweynid ka mid ahaa waana saxaabigii dagaalkii khandaq la odhan jiray muslimiinta markii laga tira batay ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah markaanu ardul furus joognay haddiina laga tiro bato god baanu qodan jirnay farasku aanu ka boodi karin in yarna difaac baanu ka geli jirnay godkii aynu qodanno marka madiina o dhan god bay kusoo wareejiyeen masaafad ay ka dagaalgeli karaanna way banaystay waa saxaabigaas waa saxaabigaa maalinta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uhi salmaan mina salmaan ahlulbeyt salmaan anaguu naga mid yahay salmaan waa ahlu beytka rasuulka calayhi salaatu wasalaam leanna wuxuu aada ugu farxay khidadii wanaagsaneyd ee muslimiinta maalintaa u keenay saxaabigaas uu ahaa markaa salmaan alfarisi ayaa waxaa la yidhaahdaa ku yidhi kelmadda cumar binu khataab marka cumar binu khataab baa la hadlay waxa uu ku yidhi maxaad walaal u baahan tahay weydiiyo yihi walaal maxaa kugu dhacay ee aanad u yeelayn waxaanu kun idhaahno aanad una maqlayn wuxu uhi ya amiir almu'miniin shalay dhar baa muslimiinta loo qaybiyey dharkaa muslimiinta loo qaybiyey adigu go-go-baad la siisay muslimiinta o dhan adna laba go-baad sidata marka cumar binu khadaab waxaa xusid mudan waa jimce waa khudbaddii jimcaha lagu jira waa masaajidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadii oo dhan baa joogta halka lagula hadlaya waa khudbadda barhtankeeda waana qofkii ugu fadliga badnaa muslimiinta isagoo taladii muslimiinta oo dhan hay isagoon cadhoonin isagoon kulolaanin isagoo aan xanaaqin ayaa ku yidhi maxaa dhacay walaal wuxu uhi labadaa go- meeshaad ka keentay ilaa aada noo sheegto waxba kaa yeeli mayno shalay annaga go-goobaadna siisay cumar binu khataab baa sidaa masaajkii u eegay wuxuu ka dhex baadhbaadhayay inankiisii uu dhalay cabdillaahi binu cumar binu khataab dabeete cabdillaahi binu cumar buu arkay wuxu uhi istaag cabdillaahiyow u jawaab buu yihi saxaabigaa muslimkaa cabdillaahi binu cumar baa hadlay wuxuu yihi aabbahay go-aa labaad ee uu sito waa gu-ii anigii igu soo hagaagay leannu aabbahay waa nin dheer go- keliya kuma filna maadaama go- keliya aanu ku filnayn khudbadda si uu ugu akriyo anaa soo ammaanaysayey go-aygii kale salmaan alfarisi wuxuu ley al'aana nasmacu wanudiic iminkaanu maqlaynaa oo aanu yeelaynaa iska wad cumar binu khataabna khudbaddii buu halka kasii waday waxaa xusid mudan ikhwaani fi illaahi waxay caddaynaysaa cadaaladdii cumar binu khataab radia allahu canhu uu kula dhaqmeeyey saxaabadii waaweyneyd iyo dadkii muslimiinta ah sidaas si leeg ayaa maalin maalmaha ka mida cumar lagu yidhi waxaa qaaliyoobay meherkiie khudbadda kaga hadal jumcaha soo socda markaa khudbaddii buu aada uga hadlay cumar binu khataab meherka hala dhimo rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan boqoloo dirham wax ka badan muu bixin jirin dumarkiisa kumuu bixin jirin meherkayaan shan boqoloo dirham la dhaafin gabadh muslimada oo xagga dambe ku tukanaysay ayaa la hadashay cumar binu khataab radia allahu canhu markii uu khudbaddii dhameeyey yaa kugu yidhi bay tihi cumarow shan boqoloo dirham lama dhaafin karo khudbadda meherka cafwan xaggeed ka keentay bay tiri aqoonta ah inaad tidhaahdo gabadha meherkeeda shan boqol oo dirham lama dhaafin karo waan kula garanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban dumar ayuu doonay koob iyo toban buu guursaday labana intaanu u aqalgelin buu sii daayay koob iyo tobanka midna shan boqol oo dirham wax ka badan kumuu meherin waan kula gartay inaad tidhaahdo wuu khayr badanya waa kula gartay laakiin lama dhaafin karo xaggeed ka keenta bayt alam tasmac qawla alxaqi subxaanahu fi kitaabi waaataytum ixdaahuna qindaara miyaanad maqal aayadda odhanaysa haddii mid dumarkiina ka mida adduun badan aa siisaan oo aa meher uga dhigtaan alqindaar huwa almaal alkasiir aladi laa xadda lahu qindaarku waa maalka faraha badan leh ee aan xadaysnayn ee ilaahay qur-aanka ku sheegay aayaddaa miyaad ilowdeen cumar baa gabadh baa la hadlaysa waana saxaabigii muslimiinta ugu fadliga badnaa ee talada muslimiintana hayay waxaanu leeyahay asaabat imra'a wa akhtaa cumar dad yahaw gabadh muslimadaa asiibtay xaqii wuxuu ahaa cumar binu khadaabna waa gafay oo waa uu garan waayey sidii xaq uu ahaa waa cadaaladii runtii uu sameeyey cumar binu khadaab radia allahu canh waxaa xusid mudan oo wax yaroo kooban aynu ka xusi doonaa cumar binu khadaab radia allahu canhu iyo sidii uu la dhaqmi jiray saxaabada waaweyn ee hoggaanka guud ee saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo runtii doonayey in hoggaanka muslimiintu uu noqdo dadka ugu toosnida badan leh ee muslimiintu ay ku daydaan ee ay dabagalaan waxaa lagu yidhi cumar binu khadaab radia allahu canhu waraarka qaarkood ay soo gaadhsiiyeen khaalid bin waliid oo runtii aynu ognahay oo ilaahay uu u siiyey hibo ahaana waktigii abibakar wasiirka gaashaandhigga muslimiinta ciidamada oo dhan ka mas-uulkaa waktigii cumarna uu ka dhigay abaanduulaha ciidamada muslimiinta mansabkaa sare ee siyaasigaa buu ka soo celiyey oo mansabkaa dagaalgelintuu keenay khaalid bin waliid oo runtii in ka badan boqol kun oo mujaahid oo muslima ay ku raadoobeen waxaana lixdan kun oo muslimiinta ka mid a oo saxaabadii waaweyneed leh oo taabiciyiintii leh oo taabiciil taabiciintii leh hadday ka waayaan dagaalkaasi inuu hogaaminay khaalid bin waliid ama uu hormood ka yahay dagaalka mabay geli jirin qaarkood kalsoonida ay ku qabeen saxaabigaas wa ficlan ilaahay waa ku dilayay gaalo haddana cumar bin khadaab radia allahu canhu wuxuu doonayay inaan la helin qof muslimiinta ka mida oo xuduudda ilaahay uu jideeyey iyo dariiqiisa inuu la socdo mooyaane in yar aan ka gudbin waxaa laha khaalid bin waliid ayaa nin shaacira ayuu siiyey afar kun oo dirham riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyiin toban kun oo dirham marka cumar bin khadaab baa warkii soo gaadhay waa nin gabayaaya markaasuu yihi khaalid u tag ciidamada muslimiinta o dhan iskugu yeedh cumaamadda saaran madaxiisa baad ka qaadaysaa muslimiintana hor jooji waxaad ku tidhahdaa adduunkii aada bixisay ma adigaa lahaa mise wuxuu ahaa adduun muslimiintu ay leeyihin hadduu yidhaa adduun muslimiintu ay leeyihiin waxaad ku tidhahdaa waad casilan tahay adduunkana waa lagaa doonaya hadduu yidhaahda aniga allena waxaad ku tidhaahdaa kuma habboona inaad nin gabayee aada siiso lacag intaa leeg iyadoo dadkii muslimiinta kale ay baahan yihiin ikhwaani waa arrin cumar bin khadaab radia allahu canhu dadka aadka u haybadda badan le buu ahaa sababtuna ay ahayd dee xagga horeynu kaga soo warranay noloshiisii iyo taladuu hayay saddex iyo labaatanka dowladada carbeed africa ilaa galbeedkeeda libiya yacni yurub dhinaca u dhaafi dhinaca kale ma garatay berigaa fog gaadhsi ilaa jiniiska xuduuddaas oo dhan waktigii cumar bin khadaab radia allahu canhu ayuu islaamku gaadhay abibakar ciidamo muslimiin oo shaam joogay iyo qaar ciraaq uu diray mooyaane dhulka keliya ee islaamka uu yaqaanay waktiguu cumar bin khadaab talada qabtay waa inta aljaziira alcarabiya ardulxijaaz ayay isku joogtay inta kaleba waxaa isu furay oo gacanta ku qabtay cumar bin khadaab radia allahu canhu iyadoo ay sidaa tahay oo allahuma salli calaa maxamedin cumar bn khadaab radia allahu canhu xuduuddaasi ay wada hoosmanaysay ayaa haddana wuxuu ogolaa in ciidamada muslimiinta iyo hoggaankooda sare ay noqdaan dadka ugu toosmida badan leh marka khaalid bin waliid markii warkii loo soo diray ayaa lama odhan hoos ugu sheeg waxaa la leeyahay si aanu ugu dhiiran nin dambe oo hoggaanka muslimiinta ee sare iyo sidaas oo kale sidaa ka yeel ikhwaani waxaa xusid mudan waa adduunka maanta muslimiinta ee aa ogtihiin yani sida taariikhda ku sugan waliid ibnu dalaal inanu ninkaa fahad adeer u yahay ayaa maalin laysku qabsaday magaalo loo yaqaano madiinatulmalaahi magaalo faransiiska ku taalla oo nimankaa reer yurub ay aada ugu raaxaystaan ayaa afar boqol iyo konton milyan oo dollar buu yidhi ha lagu bixiyo si aan magaalada loo xidhin weliba waxa uu raaciyey magaaladaasi marka la furo boqol kiiba saddex iyo toban kambaniga maal gelinaya anigaa bixinaya buu yidhi waa inaanu ninkaa fahad oo adeeru yahay afar boqol iyo konton milyan haddii loo qaybiyo boqol iyo kontonka milyan ee muslimiinta ah ee indiya jooga ama boqolaalka milyan ee muslimiinta ah ee baahan ee dunida jooga afartaa boqol iyo kontonka milyan sanawaad intaasoo sanadood bay anfici lahay cumar bn khadaab radia allahu canhu khaalid bin waliid oo toban kun oo dirham bixiyey riwaayaadka qaarkoodna ay leeyiin afar kun oo dirham buu bixiyey oo labada riwaayaba waa jiraane ayaa uu leeyahy waa in la ogaado waxa uu halkuu ka keenay tobankaa kun oo dirham inuu bixiyey ciidamadii muslimiinta bartankooda iyadoo bays ciidamo ay tahay maaha meeshu meel magaalo ah meesha lagula hadlayo waxaad umalaynaysaa nin yani ciidan haysta tiro badan oo isaga mooyaane cid kale aanay ka amar qaadanayn oo go-aankaa lagu fulinayo maanta jooga cumaamadii baa laga qaaday wuxuu yihi maalkaasi anigaa lahaa waxa uu ku yihi khaalid bin waliid cumar wuxuu ku leeyahy kuma noqon kartid adduunka intaa leeg inaad bixiso oo nin gabiyey oo iska gabiyey aada siiso khaalid bin waliido ikhwaani khaalid bin waliid muxuu ahaa waynu ka hadalnay saddex iyo toban cajiladood baa ka duuban taariikhda khaalid bin waliid radia allahu canhu waa saxaabiga ilaahay u siiyey hibo bacda qaswati alkhandaq markuu soo islaamay rasuulku isu taagay isagoo dagaalkii uxud jabiyey oo toddobaatan saxaabi ay ku istishaadeen weliba kuwa ugu jeclaa oo xamza binu cabdilmudalib uu ka mid yahay muscab ibnu cumayr uu ka mid yahay anas binu nadar uu ka mid yahay saxaabadiisii ugu jeclaa ayaa haddana dagaalkii bacda qaswati alkhandaq intuu isu taagay buu aada u salaamay isagoo rasuulku leh caqli badan baan kuga ogaa ismanaan lahayn islaaminimadiisu dib bay u dhacaysaa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana cumar binu khadaab muu ogolayn qiimihi kastoo uu leeyahay khaalid bin waliid in haddana hoggaanka sare ee islaamku leeyahay lama doonayn shaarhka cad ee ay xidhan yihiin in dhibco madow ay yeeshaan oo ay ka mid yihiin dadka ciidamada muslimiinta haysta ay ka mid yihiin saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee talada hayd waana tii keenaysay in khaalid bin waliid uu sidaa ka yeelay cumar bin khadaab radia allahu canhu waxaa xusid mudan oo in la xuso ay tahay abaa muusa alashcari oo runtii ahaa saxaabi yani magaratay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo caalim ahaa isagoo runtii ka raalliyana uu dhintay saxaabadiisii waaweynidna ka mid ahayd ayaa ciidan muslimiina isagoo hogaaminaya ayaa waxaa la yidhaahdaa ciidankii baa kusoo beegmay biyo badan oo socda markaasaa biyihii socday bay garan waayey cumqigooda talo miyay dheer yihiin ma meel dhaxa miyaa la dabaalan karaa markaa ciidankii muslimiintu eego asuu nin muslima ku yihi waa la dabaalo oo bal eeg buu yidhi ilaa halka uu joogo markaa ninkii muslimkaa baa biyihii qaatay ninka muslimkaa markuu lahaa dabaalo wuxuu yihi waa raallima ka tahay inaad inoo dabaalato wuxuu yidhi ha anaa ciidanka muslimiinta nabadgeliya uu eegaya naftiisii buu tadxiyadayey isagoo ka raalliya arrintiibaa cumar bin khadaab u maqlay waan maqlay buu yidhi inaad dadka muslimiinta ah aada ka dhigta buu yidhi meel lagu baadho webiyada waxaa lay sheegay nin muslima inaad tiri inaga eeg oo ninkii muslimkaa webi qaatay ilaahay baan ku dhaartay adaa u qoolan buu yidhi haddii aada dhiiggaa qofka muslimka aada soo cadayn weyn siday u dhici kartaa nin muslima lamuslimun waaxidun axabu ilaya min ardi ruum qof keliya oo muslima ayaa ruum oo dhan iiga khayr badan buu yihi meesha aada lahayd waan u gudbayaa ninkaa muslimkae webigu qaatay baa igala khayr badan waa inaad ka soo jawaabto u yihi ninkaa muslimkaa waxa uu ku dhintay cumar bin khadaab radia allahu canhu maxay taasi ahayd ikhwani fillah waa toosin caama oo uu doonaya hoggaanka sare ee muslimiintu meel walba ay joogaan inay hoos yimaadaan qaabka uu u shaqaynayo ama ay u shaqaynayso khilaafadii islaamka ahayd ee waktigaa cumar binu khataab u waday waxaa xusid mudan sacad bin waqaas oo gobol gobollada ka mida ka mas-uul ahaa oo saxaabadii waaweyneeda rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ka mid ahaa ayaa waxaa lagu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu wuxuu dhistay guri dheer oo ka sarreeya guryaha muslimiinta markaa guryihii muslimiinta berigii hore waxayan kuwii qaxootiyadeena oo kale oo dee allahuma salli calaa maxamed dhakada meela ay bannaan yihiin oo baytameygii dee dhakada uu ka wada bannaan yahay markaa guri dheer buu dhistay baa leyihi markaa nin muslim uu diray wuxuu yihi u tag hala hadlin buu yihi sacad bin oqa wuxuu yihi gurigiisa gaabi gaabi markaad guryaha muslimiinta la sinto unu yeedh buu yihi wafdi dhan buu diray gurigiisa markaad gaabisad guryaha muslimiinta la sinto la hadal buu yihi waxaanad ku tidhaahdaa adigoo ka mida saxaabadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ee ugu waaweyneyd ma waxaad doonaysaa cawraadka dumarka muslimaadka iyo dadka muslimiinta inaad dakada ka daawato guri dheer oo ka wada dheer muslimiinta aada samaysato waxaad ku tidhaahdaa waxa uu xadkeenu yahay waa inaanad gurigaagu la sinmo guryaha muslimiinta sacad bin waqaas markii dambena warqad baa loo fidiyey la leeyahay waa inaad soo gasho magaalada madiina ficlan nebigu calayhi isalaatu wasalaam sacad bin abi waqaas bin wahab yani hada khali falyurini imra-un khaala rasuulka saxaabada waaweyn waa ninkii ugu abti dhowaa marka waa ku faani jiray wuxuu odhan jiray hada khali falyurini imra-un khaala abtigay waa kaas bal ninka abtigii oo khayr badan oo saxaabada waaweyn ka mida itusaya ha yimaado buu odhan jiray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waana saxaabigii uxud uu ku odhan jiray irmi fidaaka abi wa ummi yacni leebkaaga gan waxaan kugu furtay aabbahay iyo hooyaday kelmad qofku uu ku isticmaalo qofku ugu jecel yahay ba ida rasuulku calayhi isalaatu wasalaam isagoo ku yidhi wakaana awalu man araaqa daman lilaahi subxaanahu watacala waana saxaabigii ugu horreeyey ilaahay dartii dhiig u daadiya leanno iyagoo saxaabadu markii ay labaatanka ahaayeen baa maalin quraysh soo weerartay iyagoo meel jeexjeexyadii marka diinta ku fidinay markaasaa quraysha is tiri waxyeela lafgeelo halkan taallay oo ayuu kii ugu horreeyey dadkii dagaalka aada ugu wanaagsanaana waa aha ayaa allahuma salli calaa maxamed ninkii ugu horreeyey uu ku jeexay markaasaa markay arkeen ninkii oo dee dhiiggiisa uu dareerayay qurayshi dib u yaacday idan kaana awalu man araaqa daman lilah waa ninkii ugu horreeyey ilaahay dartii dhiigu daadiya sacad bin qas wa kaana saadisu saxaabiyin aslama biyadi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waana saxaabigii lixaadi rasuulka calayhi salaatu wasalaam kullu haadihi waa khayrkii uu lahaa laakiin miyay keenaysaa in cumar binu khataab markii uu talada muslimiinta toosinayay khayrka uu qofku leeyahy waa halkiisa laakiin lama doonayn hoggaanka sare ee saxaabadu in runtii galdaloolla ay u yeeshaan ma uu doonay cumar binu khataab radia allahu idan sidaasuu sacad bin waqaas u yeedhay xataa waxaa la idhaha gobolkiibuu ka soo casilay wuxuu keenay ahlu shuuraa muslimiinta wuxu uhi walaal cali bin abi aalib iyo cusmaan ibnu cafaan iyo allahuma salli calaa maxamed dalxa bin cubaydallah iska ag joog kol haddii ay dhacday sidii aynu doonaynay inay noqon weyday ayaa uu ku yidhi cumar binu khataab radia allahu canhu waxaa xusid mudan saxiista uu saxayey hoggaanka sare ee muslimiinta cumar binu khataab radia allahu canhu markii uu u diray tala kooban oo adag saxaabiga loo yaqaano muhana binu xaarisa oo runtii ka mid ahaa dadkii ilaahay muslimiinta ku fitneeyey waxaa la dhaha muslimiinta hoggaankooda sare ee mujaahidiinta muhana binu xaarisa waa ka dagaal wanaagsanaa khaalid bin welid laakiin sababtu waxay keentay baa la ydhaha muu ahayn saxaabi qurayshi oo reer beni shaybaan buu ahaayo xuduudda ciraaq markaa saxaabada iyo dadkii maka joogay inta taqaanay baa aada u yarayd marka wuu casiliyey cumar bin khataab
sababtu waxaa la idhaha saxaabadii baa dagaalgeli kari weyday iyo mujaahidiintii waaweyneyd ilaa matna masanna uu la socdo marka habeenkii oo casilay ba warqad u diray wuxuu ihi waa kuumaan casilin necbaansho laakiin waa lagugu fitneeyey dadkii muslimiinta si aanay diintooda u leexan oo aanay oo dhan guusha heli mayne ilaa musanna lala socdo hoggaanka muslimiinta taliskooda ku jir laakiin hoggaanka guud adigu ka wareeg salna binu xaarisa ayaa runtii waxaa dhaha habeenkiibuu riyooday isagoo runtii isweydiinaya wuxuu arkay cumar oo runtii haybadiisi iyo gadhkiisii muuqdo oo ilmeynaya yaa masana atuqaatilu lilah am libani shaybaan masano ma ilaahay dartii baad u dagaalamaysa mise reer bani shaybaan ilahay dartii baan u dagaalamaysa waa kuumaan casilin necbaansho kuumanana casilin anigoo arkaya buu yidhi ma garatay inaad tahay dadka muslimiinta ugu khayrka badan leh dadaal badanna u muujiyey laakiin waxaan doonayaa in muslimiintu aanay kugu fitnoobin markaa la taliyo u noqo walaalkaagaa loo yaqaana aba cubayd isaqaf masana waa runtii ooya saxaabadii hoggaankii muslimiinta ka cadhooday casilaadiisa aroornimadii buu warramaya uu leeya war xalay waxaan ku riyooday cumar bin khataab radia allahu canhu isaga oo sidaa ayla hadlaya markii musanna uu u warramayey saxaabadii ahayd hoggaankii muslimiinta ee markaa ciraaq ka dagaalamayey oo uu doonayo inuu u caddeeyo cumar binu khataab casilaadda uu casilay inay ahayd mid xaqa oo ruux ahaan uu xalay ugu riyooday ayuu leeyay walaal waxa ku riyooday cumar oo ooyaya oo sidaa ileh oo lamin reer bani shaybaan baa doonaysa inaad kor yeesho mise ilaahay dartii baad u dagaalamaysa dhib ma laha inaad walaalkaa la taliso oo adiguna aada noqoto allahuma salli calaa maxamedin ka u maskaxda ah aba cubayd asaqas sidaynu ognahay musanna binu xaarisa oo runtii ahaa saxaabadii marka jihaadka laga hadlayo ugu dagaalka wanaagsanayd ciraaq oo dhanna ilaahay gacantiisa uu ku xoreeyey inteeda badan sababta culimmadu waxay idhahdaan khaalid bin walid uga magac batayna ay ahayd oo keliya isagoo aan ahayn saxaabi qurayshiya ayaa musanna binu xaarisa waxa uu ka dhaadhicinaya saxaabadii kale casilaada la casilay ee cumar binu khataab uu casilay ee uu toosinayay hoggaankii muslimiinta inay tahay mid xaqa oo allahuma salli calaa maxamedin halkeedii ku haboon waxaa xusid mudan oo aynu kaga hadlaynaa toosintii uu toosinaya hoggaanka dadka muslimiinta ah ninkii loo yaqaanay hurmazan markii uu soo qabtay saxaabiga loo yaqaanay abaa muusa alcashcari oo siduu kusoo qabtay ay ahayd ninka loo yaqaano hurmazan oo ahaa hoggaankii gaalada ee ardul furus shantii nin ee jiray ninka saddexaad ahaa oo magaalada loo yaqaano tuster lagu soo qabtay oo shardi ka dhigay markii muslimiintu ay qabanayeen waxaan doonayaa inaydaan idilin waxaan doonayaa inaydaan iciqaabin ilaa aa ii geysaan cumar bin khataab radia allahu canhu ballanku sidaasuu ahaa marka abaa muusa alcashcari oo ahaa hoggaankii saxaabada ee meesha ka dagaalamayey ee soo qabtay ninkaasi ayaa wuxuu soo raaciyey laba saxaabi saxaabiga loo yaqaano mugiira binu shucuba iyo saxaabiga la odhan jiray anas binu malik wuxuu yihi ninkaa kaxeeya waxaa u geysan cumar binu khataab radia allahu canhu isaga ayaa amiir almu'miniinku go-aan ka gaadhaya waana sidii aanu ku heshiinay ku dhaha waxaa la idhaha socodkii ay soo sameeyeen qisadaynu isku soo xidhanaynaayo maxalu shaahidkeenu waxay tahay toosintii cumar binu khataab hoggaankiisa uu toosin jiree ayaa dhexda marka ay marayaan ayay seexdeen waxaa la idhaha habeenimadiibaa dheel baa dhacayay qabow oo aada u daran ninka loo yaqaano hurmazan ayaa dheelkii ku dhacay saxaabiga loo yaqaano anas binu malik oo ah saxaabi aada u raxmad badan kana mid ahaa saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo koriyey oo toban sannadood rasuulka la soo shaqeynaya calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi maradii baan is-iday saar ninkaa loo yaqaano hurmasaan shoo waa nin baqanayey oo digtoona toorri buu la soo baxay muqiira bin shucba oo ahaa saxaabi mujaahid oo saxaabadii ugu digtoonida badnaa ku jiray aadna u faham badnaa oo aada u garasho badnaa oo sida loo soo raaciyeyba ay sidaa ahayd ayaa isaguna markiiba seeftiisii galka ka saaray isagoo kuleeyaa hurmasaan haddaad tooridaasi isticmaasho adigana seeftaasi ayaa isticmaalkeeda uu yaho lagugu isticmaalay dabeete anas buu weydiiyey wuxuuhi walal maxaa dhacay wuxuuhi yaa muqiira dee ninkan walaal anigu waxaan arkay iyadoo maradu ay ka dhacdayo waxaan islahaa marada aada u saartido ee ugamaan jeedin buu yidhi sida uu isagu u baqday nin dee isaga wax yeeli mar allaaliya markii madiine ay tegeen oo muhiimadoodu ay ahayd cumar binu khataab radia allahu canhu inay u tagaan ayaa ninkii hurmasaan wuxuu aada ula yaabay magaalo isku wada dhismo ah oo allahuma salli calaa maxamed dhismo ka dhex muuqda aanu jirin isagoo doonaya cumar binu khataab in loogu geeyo fooqyadii masalan uu ku arki jiray boqorkiiyo sajrad la odhan jiray ama isaguba uu ku jiri jiray isagoo hoggaanka sare ka mid waa la soo wareejiyey waa la soo wareejiyey isagoo yaaban oo dharkiisii quruxda badnaa ee berigii hore ay dee hoggaanka sare uu kamid ahaan jiray uu xidhan jiray uu xidhan yahay masaajidkii bay keeneen iyadoo cumar binu khataab uu seexday oo allahuma salli calaa maxamedin habeenkiina uu soo jeeday oo cibaado uu kasoo jeeday maalintii oo dhanna uu shaqaynayay gelinkii hore oo bacda yani qubayl alcasr casarkii in yar ka hor ay tahay oo ku seexday masaajidka gudihiisa cabdillaahi binu cabbaas oo ka soo horreeyey baa yidhi subxaana allah sidii buu ku toosay cumar binu khataab radia allahu canhu markii uu toosay ayuu arkay hurmasaan anas binu malik baa ku yidhi yaa amiira almu'miniin ninkan aanu wadna waa hurmasaan markaasaa cumar binu khataab uu yihi hada aladii caahada wagadar wasta'mana fafaja war ninkani ma ninkii ballanka qaaday ee jebiyeyba ma ninkii in badan nabadgelyada doonay ee xadgudbayba war wuxuu yidhi intaanaan wada hadal ka soo bedela dharkan uu xidhan yahay oo waxaa usoo gelisaan dharka addoommada ilaahay subxaanahu watacaala ay xidhan yihiin horta usoo xidha bu hurmasaan waa la celiyey dharkii baa laga soo bedelay dharkii saxaabadu ay isticmaali jireen mid kamida oo kale ayaa loo soo dhiyey markii uu soo xidhay buu kasoo noqday cumar binu khataab radia allahu canhu cumar oo runtii jeclaa inuu noqdo nin muslima oo toosan oo ka mid ah hoggaanka saxaabada doonayana inuu sidaa u tarbiyadeeyo maadaama uu ahaa nin dadkii talin jiray ka mid a waxa uu ku yihi cumar binu khataab radia allahu canhu yaa hurmasaan miyaanad ahayn ninkii dilay majsa'ata binu sawr iyo baraa ibnu lmalik inanay walaala yihiin saxaabi ay walaala yihiin anas binu malik iyo majsa'ata binu sawr oo runtii mujaahidiinta saxaabada ahaa sababtay ku istishhaadeenna ay ahayd markii isaga la qabanayay ee magaalada tuster la furanayey ayaa uu ku yidhi cumar bin khataab ilaahay baan ku dhaartay ama nin mu'mina oo saalixa oo kuwaa kula socda iyo kuwa kale aad noqon doontaa ama waan ku dili doonaa bu yihi cumar bin khataab radia allahu canhu hurmasaan oo runtii aan taariikhdiisa si cad ugaga warrami doono marka aynu ka hadlayno dilka cumar binu khataab radia allahu canhu laakiin halkan aynu kaga xusayno sidii uu hoggaanka muslimiinta u toosin jiray cumar binu khataab radia allahu canhu ayaa waxaa la yidhaahdaa ku yidhi yaa amiira almu'miniin horta ha lay waraabiyo dabeete waxaa la koob biyo ah ayaa loo keenay koobkii markii loo keenay ayaa gacmihiisii ay gariireen intaanu biyihii cabin cumar binu khataab baa yidhi maxaa kugu dhacay wuxu uhi yaa amiira almu'miniin waxaan ka baqanayaa koobkaasi intaanan cabin inaad idisho cumar binu khataab radia allahu canhu ayaa yidhi qof wax cunaya ma aanu dilno ee ammaan baanu ku siinay intaad cabisay iska cab wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin biyihii intuu daadiyey buu yidhi waad imagan geliso cabi maayo biyaha cumar binu khataab radia allahu canhu ayaa isaga oo la hadlaya waxa uu ku leeyahay ninka loo yaqaano hurmasaan ilaahay baan ku dhaartee inaanad ku nabadgelayn biyaha aad daadisay laba mid uun baad soo geli doontaa inaad noqdo nin muslima oo saalixa oo ku biira dadka wanaagsan ee muslimiinta ah iyo in aan ku dilo labada kala doore buu yidhi waayo intaasoo qof baa adiga dartaa u dhintay buu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu anas binu malik baa la hadlay dabeetoo ninkii la odhan jiray hurmasaan ayaa waxa uhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuululah waxaa xusid mudan cumar binu khataab radia allahu canhu oo runtii ahaa saxaabi xikmaddiisu ay siisay inuu toosiyo dariiq u sameeyo saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo caaisha ay leedahay kaana cumar aclamunaa bikitaabi illaah wuxuu ahaa cumar ka noogu cilmi badan kitaabka ilaahay wa afqahunaa fii diin illah diinta ilaahayna wuxuu ahaa ka noogu faham badan ayaa ay leedahay caaisha radia allahu canha waxaa xusid mudan cumar bin khataab sida uu u doonayay habsocodka hoggaanka muslimiinta inuu u tooso oo ay u noqdaan dad meel u wada jeeda maalin maalmaha ka mid a ayaa nin muslima ayaa nin aada u ammaanay markaasuu yihi cumar binu khataab waan kula gartay isagoo doonaya saxaabadiisa inuu baadhbaadho uu meel u tiirinayo ama uu talo u dhiibayo waxa uu ku yidhi walaal miyaad la safartay maalin maalmaha ka mid a wuxuu yihi maya weli buu yidhi doodi maydin dhex martay oo arrin ma isku qabateen wuxuu yidhi maya weli wax ma ku aaminto ma u dhiibatay wuxuu yidhi maya idan laa cilma laka bihi lacalaka ra'aytahu yarfacu ra'sahu fi lmasjidi wayakfadu aqoon uma lihid buu yihi ninkaas waxaa laga yaabaa un masaajidka un inaad ku aragtay isaga oo marna sujuudaya marna ka soo qaadaya hay amaanin buu leeyahay maadaam aanad aqoon u lahayn buu leeyahy cumar binu khataab radia allahu canhu waxaa xusid mudan iyada uu hoggaankii toosinayo oo muslimiintii oo dhan la hadlayo inuu qof walba takhasuskiisii u sameeyey oo uu ku leeyahay saxaabadiisa isagoo la hadlaya man araada an yas'ala cani alqur'aani falya'ti ubaya binu kacb ninka doonaya qur'aanka inuu wax ka weydiiyo saxaabada ubaya binu kacab ha u tago waman araada an yas'ala cani alfaraa'idi falya'ti zayd binu thaabit ninka doonaya arrinka dhaxalka inuu cid wax ka weydiiyana mid walba yaanu ula tegina ha u taga buu leeyahay saxaabiga loo yaqaano zayd binu thaabit waman araada an yas'ala cani alfiqhi falya'ti macaad binu jabal ninka doonaya arrin fiqiga ku saabsan inuu wax ka weydiiyo muslimiinta iyo saxaabada waaweynna ha u tago macaad binu jabal waman araada an yas'ala cani ilmaali falya'tina ninka doonaya maal inuu dadka weydiisto ama uu wax ka weydiiyana annaga ha noo yimaado fa ina allaha jacalanaa lahu khaasinan wa qaasima annagaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga dhigay qaar ilaaliya oo khasnad u ah oo u qaybiya muslimiinta ah annaga ha noo yimaado buu leeyahy cumar binu khataab radia allahu canhu waxaa xusid mudan cumar binu khataab radia allahu canhu oo ahaa saxaabi aada u deki ah deki marka aynu leenahay yacni aada u garaad badan maalin maalmaha ka mida ayaa saxaabo waaweyn oo la socota cumar binu khataab radia allahu canhu ayaa waxay aada ula yaabeen cumar oo allahuma salli calaa maxamedin keligiia oo islaani ay joojisay oo ay aada ugu sheekaynayso markaasaa yacni wuu u dheg raaricinayaa markaasay aada ula hadlaysaa markaasay saxaabadii la yaabeen sida uu cumar nin dheer buu ahaa ugu soo foorarsaday islaantii uu dhegaysanaya ayay la yaabeen kaasuu yihi miyaa garanaysaan buu yihi gabadhan gabadhani buu yihi waa khawla bintu taclaba ilaahay waa tii uu samooyinka kala soo habeey ee iyadoo ashkatoonaysa ashkatadeedii u maqlay qad samica allahu qawla alatii tushaadiluka fii sawjiha watashtakii ila allah ilaahay uu lahaa waa maqlay hadalkii gabadhii muslimadda ahayd ee ninkeeda kaala doodaysay watashtakii ila allah ee ilaahay oo ashkatoonaysay idan ilaahay baa ashkatadeeda maqlay ee cumar inuu dhagaysto xaq bay ugu leedahay buu leeyahay waxay ku yidhahdeen maxay kugu tidhi waxay tidhi yaa cumar waxaan ogaa wa anta tusamaa cumayran tusaaricu lfityaana fii suuqi cukaad waxaan garanayaa adigoo cumar yaro ah oo suuqa cukaad la yidhaahdo kula legdama carruurta falam tadhab ilayaamu xataa sumiita cumara maalmihii may teginba ilaa aada cumar noqotay oo nin weyn aada noqotay uma lam tadhab ilayaam xataa sumi xataa sumiita amiira almu'miniin maalmaba may tegin kale ilaa aada noqotay haddana amiirkii mu'miniinta faاtaqi اllaha fi الraciya waclam ana man khaafa الraba aamana ywma alqiyaama umina ywma alqiyaama waxay ku tiri ilaahay ka yaab cumar bin khadaabow oo dadka muslimiintaa kaga yaab waxaanad ogaataa ninka ilaahay subxaanahu watacaala ka baqda ayuunbaa nabadgelaya maalinta yowma alqiyaama waxaa xusid mudan cumar bin khadaab radia allahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa usoo ashkatooday inanka loo yaqaana abu lulu ah oo ahaa nin majuusiya oo dabcaabuda waana ninkii dilay cumar bin khadaab radia allahu canhu wuxuu u shaqayn jiray saxaabiga loo yaqaano muqira binu shucba markaa saxaabigaasaa keenay sababta uu ku keenayna waxa ay ahayd insha allah dilka cumar bin khadaab baynu aada ugaga hadli doonaa si gaare ah muslimiintaa u baahatay nin u sameeya koorayaasha iyo muxuu ahaaye seefaha iyo allahuma salli calaa maxamed warmaha iyo qalabkii dagaalka aadna wuu ugu wanaagsanaa sidaasuu ku keenay waana ninkii keliya ee isaga oo magaratay qaan gaadhay oo ah yani magaratay aan ahayn nin muslima madiine la keenay sababta keliya cumar bin khadaab ugu keenayna waxa ugu ogolaaday saxaabiga waxay ahayd isagoo ahaa nin farsamo yaqaano oo farsamada aada ugu wanaagsan ninkii baa dhowr goor ka soo cawday muqiira bin shucba muqiir ugu yeedhay cumar bin khadaab wuxuu ku yihi war inankaasi mar horena waxaad igu tiri waa farsamo yaqaan waxa uu soo saaro u dadaal oo aada iyo aada u hagaaji maalin dambana ayaanu kaa soo caban reerkii baa ku yidhi yaa amiira almu'miniin waad ii dadaashay ee maxaan kuu sameeyaa cumar binu khadaab baa ku yidhi koora ii soo samey markaasa wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin waxaan kuu soo samayn doonaa koore ka beri jooga iyo ka galbeed jooga ay ka warramaan qiimihiisa iyo wanaaggiisa mar allaaliye markii uu yarkii dhaqaaqay baa cumar bin khadaab uu saxaabadii la hadlay wuxuu dhan war yarkii aan u dadaalay ee aan kala hadlay muqiira binu shucba ee aan si walba u hagaajiyey wuxuu igu yidhi mataqaanaa maanta ii hanjabo ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi cumaro waxaan samayn doonaa arrin ka beri jooga iyo ka galbeed jooga ay dhagaha faraha geliyaan arrinkii ahaa kooran kuu samayn doonaa ay ku sheekaystaan ka beri jooga iyo ka galbeed jooga cumar bin khadaab fahamkiisii waxa uu ka soo saaray inankaasi inuu u jeedo waxaan samayn doonaa dhacdo ay la yaabaan ka beri jooga iyo ka galbeed jooga waxaana la yidhaahdaa wuxuu ahaa ninkii dilay cumar bin khadaab radia allahu canhu ilaa xad culimmadu ay ku tilmaamaan saddex habeen kadib ayaa uu ku riyaaday cumar bin khadaab radia allahu canhu naqaranii addiiku alaxmaru halaasa naqaraat waxaa dhowr goor igu dhuftay afkiisa addiiku alaxmar diiggii casaa ayaa dhowr goor igu dhuftay ma garatay allahuma salli calaa maxamed afkiisa ayaa uu yidhi cumar bin khadaab radia allahu canhu insha allahu tacaala intaasi ayaynu maanta iskaga dayn doonaa halkaasaanaynu kasii wadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ilaahay ha ka abaal mariyo sida waafiga ah sheekh aadam xaaji maxamuud uu inoogu faahfaahiyey taariikhdaasi cumar binu khadaab cajaladanina waa tii saddexaad iyada oo taarikhdu ay ka kooban tahay saddex iyo toban cajaladood nusakha asalka ah ee cajaladahana waxaa lagala xidhiidhi karaa duubista cajaladaha alxuseyni islamic stereo and bookshop hargeysa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu